weli wararka ku saabsan doorka haweenka ayaanu ku jirnay hibe maxamed dirir waa gabar degan magaalada hargeysa waxaanay culisay fikir ay ugu magacdartay hibo iyo haween waxaana ay habka qoraalka af soomaaliga ka caawisaa hooyooyinka suuqa hargeysa ka xoogsada inkastoo ay bilowgii kala kulantay dhibaato maadaama ay si lacag la-aanah ay xisaabta iyo afka soomaaliga ku barayso hooyooyinka balse haatan waxay marayaan ilaa iyo boqol hooyo intaa waxbaratay fikirkan ayaa waxa ay gaarsiisay magaalada burco ee gobolka togdheer haddaba khadar maxamed cakule ayaa xuska maalinta haweenka adduunka darteed waxa uu ka waraystay hibe maxamed dirir sida ay ugu dhalatay fikirkan barnaamijkaygan hibo iyo haween baa la ydhaahdaa iminka markaad suuqa u dhaadhacdo ee aad doonaysa inaad hooyo wax ka iibsato ee aad lacag u dirto waxay ku odhanaysaa waanku aaminaye iska tag ama moobilkiibay la wareegeysaayo qof kale ula tegeysayo waxay odhanaysaa hebelow ii eeg intaas ay leedahay hebelow ii eegayo waqtigu ka dhacayaa sidoo kale waxaa jira hooyooyin badan oo markaad lacag u dirto xadigay doonto ha leekaato haddii aad kun shilin u dirto iyadoo boqol toban kunoo kale kaa rabta waxay way aaminaysaayoo qalowdii moobilkii bay dhegeysanaysaa moobilkii markay qalowdii maqasho waxays odhanaysaa lacagtii way kuusoo dhacdayba taas anigoo ku dhex jira oo sidaasoo kale suuqa u dhex maraya ayaan arkay taasoo kale oo hooyo inaan ila adeeganayo isla isla goobta aanu iskula sugnayn ayaa ka adeegtay marka shan iyo toban kun bay ka rabtay inuu u diro isaguna kun iyo shan boqol buu u diray hooyadii iyadoo il kalsooniya igu eegeysa waxay igu tiri hooye ii eeg lacagtaas lacagtii baan u eegay intii ay ahayd baan u sheegay markaa waxay ii sheegtay inay shan iyo toban kun ka rabtay inankiina u markaa goobtii ka tegayba isla maalintaas ayay igu dhalatay fikirkani bal inaan hooyooyinkan wax badan ka bedeli karo aan u furi karo aan anigu ka caawin karo bal akhriska ugu yaraan sida qofka magaciisa oo saddexan lacagta u dira xadigeeda inta leegtahay aan ka caawin karo markaas waxaan go-aansaday inaan buug iyo qalin qaato aan kusoo qorto kusoo diiwaan geliyo hooyooyinkii u baahnaa inay ay bartaan akhriska afka soomaaliga sidii baan ku bilaabay bal maxaa idin dhex maray marka hooyooyinka kole markaan buug iyo qalin qaatay aan hooyooyinkii u tagay aan kuuri waxaan doonaya inaan idinka caawiyo akhriska soomaaliga badankoodu way ka joogsadeenoo waxay gu yidhaahdeen mahayad baa kusoo dirtay ma lacag baad nagu qaadanaysaa laakiin waan ka dhaadhiciyay anigu sababtaan u socday way jiraan qaar badan oo diido igu yiri may annaga waxba hanoo dhigin laakiin intii kale markaan u waday ee buuggii iyo qalinkii u keenay inta badan suuqyada ma jirto meel buug iyo qalin oo keliya lagu iibinayo aan jumlad ahayn intii hadday hooyadii doon doonto waxaan awooday anigu inaan buugaagtii jeebkayga kasoo iibiyo oo soo qaado oo labadeedii buug iyo qalinkii aan dul dhigo intii diyaarka ahayd muddo saddex bilood markaan u dhigayay meel wanaagsan marayeen hooyadii magacii akhrii karayso kicin karayso lambarkii qori karayso xisaabin karayso lacagtii kuwii kale waxa galay dhiirigelin oo iyagiina waxa ay soo qaateenba buugaag anagaan waxba ka bixinayn markaas waxay yidhahdeen annagana dee sidaasoo kale noogu dhig marka iyagina dhiirigelin baa gashay runtii
waktigaaga imse saacadood baad siisaa haddaad matalan maalintii qiyaasto maalintii waxaan u tagaa gelinka hore waxaan dhigtaa labiyo tobankiiyo barhka xilliga lasoo rawaxo iyagana koleygu ka dhaco ayaan ugu tagaa goobahooda haa oo suuqoodii aan marka nafiska yahay iyadu iska fadhido booskeyda aan waxna laga iibsanayn waa xilliga ay qadada qadada u diyaargaroobayaan soo tukadaan ayaan booskii hooyooyinkii ugu tagaa markaa jaan maaha waan u dhigaa waxbarashadoodii maasha allah imise hooyooyin ayaa markaa dhamaystay maadaaman anigu labiiyo tobankii barhka aan gelayay ilaa saddexdan ka baxayay waxaan ka gaadhsiin karayay ilaa shan iyo soddon hooyo meelahaas intii wakhtigu ii saamaxo markaas shan iyo soddon hooyo ayaa qalin jebiyey wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiin sareba way igala soo qeyb gashay waxay ahayd intii ugu horreysay laakiin iminka waxaan ka bilaabay dhammaan goobaha suuqyada goobaha xaraashka sidoo kale waan kordhiyey waan ballaadhiyey sidoo kale burcona waan kasoo hirgeliyey burco tiim baa u asaasan iyagu sidii oo kale ahaa koox ka shaqaynaysa sidii samafalka ahayd oo kale aniguna waxaan ka dhigaa sariibadaha weyne hargeysa qaar ka mid a wasaaradda waxbarashadu laba macalin bay igu deeqday iguna waxay ka dhigaan isla saribadaha kale magaalada marka fikirkii adigoo aad keentay baa ilaa wasaaraddii waxbarashada socday ilaa iyo burco socday marka saasoo kale aad u eegto rayiguna si yaroo sahlan dhib hooyo qabsatay kaaga dhashay maxaad dareentaa hibo walaahi dee farxad weyn bay tahay hooyadii markii hore hooyadu iyo baaba macalimada oo xabuubtan iyo muuskan ay iibinayso waxa ay iskuul jaamacad iyo malcaamadba ay kaga soo saartaa caruur anagoo kale ah iyo dhalinyaro anagoo kale ah waxay ku dhaltay markaa hooyada ximudanta in wixii dib loogu celiyo haddii walaalkaa garan waayo waa inaad adigu garato markaas hooyooyinkii dee farxad weyn bay maanta ay tahay maadaama hooyadii ay wax akhrisan karayso hantideediina ayadu badbaadin karayso maanta tirada guudee wax dhigata hooyooyinka haddaad hargeysa matalan goobaheeda kala duwan qiyaasto aan inteed ku qiyaasi lahayd iminka aniga anigaaba waxaan u dhigaa ilaa konton hooyo ayaan isu maraa gelinka dambe iyo gelinka horeba iminka waan bedelay waktigiio gelinkii hore oo kale waxaan galaa koodii ilaa saddexda galabtii baan kusoo yaro noqdaa haddana markaan soo yaro qadeeyo waanu imaadaa waanu dhigaa macalimiinta kalena haa midba midba midba labaatan buu dhigaa markaa boqol bay isku gaadhay ilaa boqol way noqonayaan